بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رحimh الlه taعalى bab ma yجب عlى man أtىa xalيlatه fي xaali xaydha bعda cilmh bنhي الlah عزa وجل can waطha baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yajibu waajibayey calaa man qof korkiisa ku waajibayey ataa u yimid oo yacnii u tegay xaliilata xaliilatahu xaaskiisa yani midda isaga xalaasha u ah fii xaali xaydihaa xaydkeeda dhexdeeda ugu tegay bacda cilmihi ogaanshihiisa ka gadaale binahyillaahi casa wajalla ilaahay nahyigiisa uu ogaado markuu ogaaday ka gadaale can wadihaa uu reebay alle wadinteeda ama utegitaankeeda inuu reebay markuu ogaaday ka gadaale ayb wuxuu ka halkan marka tarjamadan macnaheeda uyaama uga hadlaya xadiidka kusoo arooray qofku haddii uu haweentiisa u tago fii xaali xaydihaa maxaa ku waajibaya oo laga rabaa oo kafaaro ah kafaaradana wuxuu ishaaray inay waajibayso haddii xadiidkeedu sugnaado bacda cilmihi buu yidhi binahyillaahi casa wajal markuu ogaaday kadib marka kafaaradiiba wuxuu ka fiirinayaa min baabi alcuquubaad inay tahay waana kafaaradu waxay ka mid tahay cuquubaadka ama zawaajirta cuquubaduna qofka waxay ku dhacdaa bacda alcilmi oo qofka haddaan waxba ogeyn isaga marka de cuquubadii ku dhici mayso ayb shaygan yacnii xaaraan ama nahyi in uu ku soo arooray ama inay xaaraan tahay hadduunan ogeyn way laakiin hadduu og yahay inay xaaraan tahay laakiin kafaarada uu ka jaahil yahay markaas waa ku dhacaa xukunka leanna xukunka masalada waaba og yahay markaa labadaas marka culimada waa kala duwaan oo shaygaani kafaaraa ka waajibayso xad baa ka waajibaya ma oga laakiin inuu ilaahay reebay waa ogyahay qaamat calayhi lxuja qofkaas laakiin qofka aanba ogeyn inuu xaaraan yahay kafaaro kuma waajibayso lianna alkafaarata min baabi alcuquubaat wazawaajir weeyaan ayb wabihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qala xadaثna yaحyى whuwa bnu saciidi الqطاn can shucbata can اlxakm wahuwa bnu cutayba can cabdالxamid wahuwa cabdالxamid bn cabdالرaحman bn zayd bn الkhaطaab alcadawi abu cmar almadaniyu hiqaة can miqsami can bni cabaasi miqsamna waa miqsam bnu najdata wayuqaalu miqsam bni bujrata sidaana waa la dhahaa saduuqun wakana yursil can ibni cabaasin can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama fi rajuli ninka yaأti imra'atahu haweentiisii u imaanayo wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah yatasadaqu waa sadaqaysanaya bidinaarin dinaar ow binisfi dinaarin ama nisfu dinaar dinaar ama nisfu dinaar ayuu sadaqaysanayaa ayb dinaarka ama nisfu dinaarkaasna waxaa laga fiirinaa dabcan labaatankii dinaar hadday siddeetan iyo shan garaam ay tahay dinaarkii marka waxa uu noqon karo halkaas ayaa ayaa laga ayaa ayuu ka soo baxaya ayb marka dinaar ama nisfu dinaar ayuu sadaqaysanayaa dinaarka iyo nisfu dinaarka culimada qaar waxay yidhaahdaan haddii uu u tago fii xaali xaydku uu aada u socdo shiddati sayalaanihi ama marka hore ayaamaha hore hadduu u tago dhiig uu xoogga u socdo dinaar uu bixinayaa markauu go-i rabo agteedana marka uu u tago nisfu dinaar u bixinaya ama waxay yidhaahdaan nisfu dinaarka wuxuu bixinayaa markuu ka go-o iyadoon qubaysanin marka uu u tago dinaarkana wuxuu bixinayaa iyadoo uusan ka go-in marka u tago labada siba marka way u qaybiyaan inay haweentu qubaysatana waa shardi intaan loo tegin jimaaca iyo salaada qubaysay u baahan yihiin tadahur laakiin soonka iyo tadahur uma baahna isaga gadaal waa ka dahaaro qaadan kartaa ee taasna marka shibhi yacni ama ijmaacaad baa kusoo arooray masaladaas ee mujaahid iyo cataa ayaa waxaa laga wariyaa ayaga laga sheegaa inay qabeen iyada hadduu ka go-o iyadoon qubaysanin in loo tegi karo laakiin riwaayaadka imaam alxaafid abu ibn اlmundir raximah اllah wuxuu leeyahay abu bakr ibn اlmundir awsadka wuxuu tilmaamayaa inaynan ka ansixin mujaahid marka sanadka loogaga warinayo leyth bnu abi sulayma ku jiro daciif ah cataa-na qowlka kalaa ka ansaxay saa darteed marka ijmaacu inuu qaa'im yahay xoojiyaan culimada badankood ayb xadiidkan isaga marka laakiin idiraab baa lagu cileeyey hadal aad u badan khilaaf aad u fara badan baa ku jiro hababka markaa lagu kala warwariyey oo aan kala rajaxmaynin binaan calaa dalika marka xadiidka taasay ku cileeyeen waxaa kaloo lagu cileeyey alxakam ibnu cutayba lam yasmac min miqsam hada alxadiida gaar ahaan yani xadiidkan abu xaatim saasuu leeyin unan ka maqlin ayb aduu marka duruqdiisa faraha badan mana la jamcin karo khilaafna waa ku jiraa wacalaa dalika acaluu biliiraab idiraabkaasay ku cileeyeen saa darteed marka shaafici wuxuu leeyahay waxaa fiican inuu ilaahay u towbad keeno kafaarada maadaama xadiidkeeda uuna xoog badnayn ibnulqaطaani alfaasi ayaa soo dhoweynaya isaga xadiidkan kitaabkiisa bayaanuulwahmi walyahaamka mar hadduu de kafaarada khuruujan can ilkhilaaf oo kafaarada iska bixiyo wax dhiba male waa fiican tahay isagoo khilaafkaa ka baxayo qaala baabu maa tafcalu lmuxrimatu idaa xaadat baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay tafcalu ay samaynayso almuxrimatu haweeneyda muxrimadda ah idaa xaadat haddii ay xaysho naagta muxrimadda ah ee xajka xarman haddii xayd uu ka yimaado iyadoo ixraamkii ku jirto maxay samaynaysaa wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa sufyaanu can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli llahi sal l slam nebigaan la baxnay laa nuraa xaal aanan arkaynin oonan u yacni malaynaynin ila alxaja xaj maahay wax kale aanan arkaynin falamaa kaana markuu ahaa bisarif meesha sarif la yidhaha markii uu joogay xidtu waan xayday bay tiri fadakala calaya rasuulu llahi sal l slam nebiga iisoo galay wa ana abkii anigoo ooynayo faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kugu maxaa lahaantaada ahaaday oo kugu dhacay ana fisti ma xayshay faqultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi haadaa kani amrun arrin weeyaan katabahu llaahu alla uu ku qoray calaa banaati aadam aadam gabdhihiisa waa shay alla aadam gabdhihiisa uu ku qoray kitaabadanna waa kitaaba qadariya kowniya waaye ee waa u qadaray baa laga wadaa saan kitaabadaa laba nooca qadariya iyo sharciya kitaabada sharciyada yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu iyo kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum iyo ayaa ka mid ah middan marka hadda waa waa loo qadaray waaye oo ilaahay baa marka ku qadaray korkooda calaa banaati aadam marka haddii la yidhi xaydku inuunan reer bani israa'iil lasoo bilaabanin ayaa meeshan ka muuqanaysa marka qaar baa waxay leeyiin reer bani israa'iil baa cuquubo looga dhigay iyagoo ku bilowday sidaas waa laga xoog badan yahi bukhaari waa ka dhaho waxaa xoog badan hadalka waxaa nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo ah in ilaahay uu ku qadaray aadam gabdhihiisoo dhan reer bani israa'iil keliya lama dhihin ayb faqdii maa yaqdi alxaaj marka laba dhacdaa nebiga xaasaskiisa ku dhacdayoo caa-isha hadda waa tanaa iyadoo murugeysan ba u arkay waa sabarsiiyo hada yani wuxuu yidhi amrun katabahu llahu calaa banaati aadam markii la yidhi safiya ayaa xayd ku dhacayna muxuu nebigu yidhi caqraa xalqaa axaabisatunaa hiya caqraa xalqaa waxaa ka muuqda yacnii habaar camal laakiin aan loo qasdaynin soomaaligaba xataa ereyo aan habaar iyadoon laga rabin la dhaha waa jiraan soo maahan labadooda marka muxuu midaanna sidaa u yidhi midaasna saas uu u dhahay labada maqaamaa kala duwan ee maqaamkaas uu sidaas ku yidhi nebiga sal ll ly slam wuxuu ahaa maqaam dadku ay guuraayeen oy bixi rabeen oo yacni xajkii uu dhammaaday oo madiino loo socday waay markaasaa waa xayshay markii la yidhi ee mana xabisaysaa waaba dhibba sidaani saasoo kaley noqoneen marka maqaamkaasoo kale marka xoogaa eed ama hadal kulul iyo hadal noocaas waa istaahilaa halkaana xajkii waaba loo socdaaba ee hadda caa-isho iyada ciday xayiraysa male bal iyadii baaba murugaysan in marka xoogaa murugta laga yasiro marna ayagaa dhib qabo oo dhib ka cabsanayo marna iyadii baaba ayaa murugaysan mowqifka unbaa marka maqaamka kala duwan likulli maqaamin lahu maqaal ayb faqdii qaday oo yani faqdii gudo maa yaqdi lxaaju xaajiga waxa uu gudanayo gudo hayra an laa taduufii bilbeyt laakiin aadan dawaafaynin kacbada yani adigoon kacbadii dawaafaynin waxaad yeeshaa marka acmaasha intiisa kale gudo wadaxaa rasuulu llahi sal ly slam can nisaa'ihi nabiga haweenkiisuu ka udxeeyey bilbaqari lo-bu uga udxeeyey marka maxalushaahidka hadda waxay tahay iyadoo xarman ayaa xaydku yimid iyadoo xarman haddii uu xaydka ku imaado taqdi lmanaasik acmaashoo dhan waa gudanaysaa dawaafkay dib u dhiganaysaa bis oo dawaafka lama samayn karo dahaaro la-aan isagu salaad oo kale way dahaaro u baahan yahay waayahay meeshaan marka bukhaari wuxuu u daliishaday naagta xaa'idkaa inay qur-aan akhri karto leanna nebiga qur-aanka kama soo istihnoonin wa min sha'ni alxaajina inuu adkaar iyo qur-aan iyo wax akhristo dawaafka bis buu nebiga ka reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh bukhaari baa sidaa u daliishaday fii saxiixihi laakiin jumhuuru ahlilcilmi waa sheegnay sida ay qabaan amaa xadiidka aan soo marnay ee cali ee dhahayay lam yakun yaxjubuhu kama celinaynin nebiga can qiraa'ati lqur'aani qur-aanka akhrintiisa laysa aljanaaba janaaba maaha wax kale kama celin jirin waa sixadiisana waa laysku hayaa hadduu ansaxana mujaradu ficlin waayo oo ficilkana lagama qaadanayo nahyi markaas nacam ee nebiga sal lla ly slam yacni marka uu janaabada qabo waa iska dhaafi jiray qur-aanka ee xaaraantinimo ma uga tegay karaaha miyuu uga tegi jiray yaxtamil intaba min xaysu diraayana marka daliil oo sariix a ma aha ee min xaysu riwaayana aada uma sugna ayib labadaas wadiifana marar badan waa sheega waa muhiim nacam naska sugnaanshadiisana waa layska fiiriyaa dalaalada sida uu u mudaabaqaynayana waa muhiim labadaas marka waa in mar walba ardayga uu fahmaa haddii uunan usuul baraninna ma fahmaayo midda dambe haddii cilmiga xadiidka iyo uunan baraninna midda hore ma fahmayo laba cilmiyo marka isu baahan waay qaala baabu maa tafcalu nufasaau haweenka nufasada ah ee dhiig umuleedka uu ku dhaco waxa ay samaynayso cinda alixraami ixraamka agtiisa tii hore waxay ahayd waa iyadoo xarmana xayd yimid middaanna iyadoon weli xarmanin oo hadda xarman rabtaa xayd u yimid marka haddii xaydku uu ka imaado ama dhiigga umusha oo isku mida uu ka imaado ixraam ma bilaabi kartaa tii hore waxay ahayd ixraamka dawaamkiisay ku saabsanayd baabka tarjamadanna waxay ku saabsan tahay ixraamkii in la insheeyo oo yacni la bilaabo ayb ayuu ku saabsan yahay wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wamoxamed bnu lmuhanaa wayacquub bnu ibraahim wallafdu lahu qaaluu xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa jacfar bnu muxamed wahuwa jacfar bnu muxamed bni cali bni اlxusein jacfar الsaadiq qaala xadaanii abi waa moxamed albaqir abu jacfar ayb qaala wuxuu yidhi ataynaa jaabira bna cabdillaahi baan u nimid fasa'alnaahu waxaan su-aalnay can xajati الnabiy sal l slam nabiga xajkiisii faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula llahi sal l slam nabiga kharaja inuu baxay lihamsin baqiina shan iyadoy ka harsan tahay min dilqacdati wa kharajnaa macahu waan la baxnay xataa idaa ataa dalxulayfati markuu yimid waladat asmaa'u bintu cumays ayaa dhashay moxamed bna abi bakrin bay dhashay moxamed bnu abi bakar bay dhashay ayb oo markii hore jacfaraa qabay jacfar waa ka dhintay abubakaraa guursaday kadibmoxamedii u dhashay fa arsalat ilaa rasuuli llaahi sal l slam nabigay usoo ciddirtay kayfa asnacu seen sameeyaa bay tidhi qaala nebigu wuxuu yidhi iqtasilii qubayso wastadfirii meeshana yacnii cub oo hoostaada yacni marka yacni gufeeyo cub uma markaa dabadeed ahillii kadib xarmo oo xaj ama cumro waxaad rabto ku qayli oo labeyka cumratan ama labeyka xajatan dheh xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa fiihi sixatu ihlaali اlxaa'id naag xayd qabto ixraamkeedu inuu ansaxayo laakiin ilaa uu ka go-o dawaaf ma sameynayseed ayib tarjamada macnaha uu u tarjamtayna sidaas waaye ayb iqtasilii qubayskanna waa guslulixraam qubayska ixraamka waaye maahane qubays hadda ay wax ka mayranaysa iyo ma aha ayb qaala baabu dami اlxaydi yusiibu thawba dhiigga xaydka xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay yusiibu thawba marada asiibayo dhiigga xaydka oo marada gaarayo xukunkiisa wa bihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan can sufyaana wahuwa thawriyu qaala xadaanii abulmiqdaam haabitun اlxadaad can cadiy bni dinaarin qaala samictu uma qaysin binta mixsanin anaha sa'lat rasuula اllahi sal l slam nabigay su-aashay can dami lxaydi xaydka dhiiggiisa yusiibu thawba marada asiibayo qaala wuxuu yidhi xukiihi xog bidilacin laan qori yani qori yar yani laan qorigeed ku xog ku tir waqsiliihi dhaq dabadeed bimaa-in biyo ku dhaq iyo wasidrin geedka gobka caleemihiisa ku dhaq yani oomada iyo waa iska gelay booskeeda marka iyo shaambada iyo wixii lamida ayb xukiihi bidilacin waqsiliihidaas maxaa laga qaadanaya dhiigga xaydku inuu najaas yahay oo meesha uu gaaro in la dhaqayo ahlu cilmigana waxay uga qiyaasteen dhiigga jiraaxaadka ama yacni dhiigga caadiga qofka soo gaaraya waa uga qiyaasteen ayb faariqna ma jiro hadda oo yacni labaduba waa dhiig alimaam axmed ibnu xambal iyo alimaamu nawowina ijmaacay soo naqliyaan imaamu nawowi khilaaf la-aan uu soo naqlinayaa ilaa waxaa khilaaf ka keenay buu leeyahy mutakalimiinta mutakalimiintana khilaafkoodu laa yucba-u bihi dheg loo dhigi maayo fiqhi iyo masaa-il shan diiniga sharciga ah ayb waxba iyagu khilaafkooda wuxuu yahay malaha majmuuca sidaas uu ku leeyahay sharxulmuhadabka alimaam axmed isaguna sidoo kale ijmaacuu soo raray weliba iyadoo la ogyahay imaam axmed inuu aada ijmaaca ugu ad adag yahay ayuu haddana masaladan kusoo raray marka ijmaacaasi dalaalo aada qawi u ah waayo nas yacnii wax laga fahmay oo aan baabkaas kusoo aroorin ama ixtimaal geli kara xataa oo nooc ixtimaala uu jiri karo laabudda marka aimada unbaa waa fahmi lahaayeen iyaga laftooda marka in layska dhaqo dhiigga laga fogaado waqsiliihi bima-in wasidrin ku dhaq wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaad bni zaydin can hishaam bni curwata can faatimata binti lmundir can asmaaa binti abi bakrin faatima binti lmundir waa faatimatu bintu lmundiri bni azubayr bni alcawaam hishaam xaaskiisay ahayd hishaam ibnu curwa ayb ilmadeerna waa ahaayeen can asmaaa binti abi bakrin marka waxay ka warinaysaa ayeydeeday ka warinaysaa wa kaanat takunu fii xijrihaa wa kaanat waxay ahayd takuunu inay ahaanayso fii xijrihaa waa la waa la kortay oo yacni tarbiyadeeda iyo barbaarinteeda dhexdeeday ahayd way ku sugnayd iyadaa korisay ana imra'atan haweeney istaftat rasuula اllahi sal l slama asmaa baa dhahaysa nabigay su-aal weydiisay ka jawaab dalabtay can dami lxaydi xaydka dhiiggiisa yusiibu thawba marada gaarayo faqaala wuxuu yidhi xugtiihi xog uma markaa dabadeed uqrusiihi bilmaa'i biyo ku fuji uma markaa dabadeed indaxiihi biyo raaci haddana indaxiihi bimacnaa igsiliihi waay riwaayo kala yaa man ayaa ayaa lagu fasirayaa marka marka hore meesha xog dabadeed biyo intaad ku dheehdo fuji oo rug markaad fujisa ka gadaale haddana korka biyo ka raaci marka aad in loo loona daahirinayo wasallii fiihi dabadeed ku tuko tarjamada markii xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir baabu lmaniyi yusiibu thawba manidii xukunkeeda caddaynteediibuu u baab yahay yusiibu thawba marada gaarayso manida marada gaarayso xukunka caddayntiisa oo yacni wuxuu rabaa inuu yidhaha manida xukunkeeda najaas miyaa mase najaas ma aha ayb xadiid badan baa ku soo aroortayoo mar nebigu inuu iska dhaqay ou dhaqay waa soo aroortay mar waxaa soo aroortay caa-isha inay maradiisa ka jejebisay farki mar inay ciddida ayaan uga xogi jiray ayay leedahay manida yaabisan bidufri iyadoo qallalan ciddideydaan saa ugu xogaya markaasuu nebigana ku tukanayay sala allahu calayhi wasalam binaan calaa dalika marka imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo waxay ku tageen farkiga iyo iyo iyo iyo iyo iyo xakiga xogidda iyo jejebintaas iyadoo marada aan biyo lagu shubin iyo aan taa yacnii sidaas ku yimid riwaayaadkaas waxay ku qaateen marka manidu inay daahir tahay binaan calaa dalikana ay tahay najaas aynan ahayn xadiidka dhaqidda sheegayana waxay leeyihin lilistixbaab baa loo dhaqa waa jamcinayaan marka iyaga waxay leeyihin dhaqiddu waa fiican tahay waa afdal nadaafad iyo xag ahaan iyo istixbaab ahaan ayaa loo dhaqayaa lianna ficilay ku timid amar ma ku imaanin hadda oo nebigu sal ll ly slam dhaq ma uunan dhihin ficilkuna wuxuu keenaa ama uu faa-iideeya sida loo badan yahay istixbaab ama nadbi tanna marka xaggaana waxay ku xambaareen istixbaab midaana jawaasay ku xambaareen maadaama nebigu intay farta ku xogtay salaadiina uu ku tukaday u qiray najaas waa inaynan ahayn wa ilaa hadday najaas tahay waa la dhaqi lahay najaas ma anfacayo inaad ciddidaada ku xogxogto iyo ma anfacayo waana sida ugu fiican oo labada xadiidba markaa waa la camal siina xanafiyada iyaga waxay leeyihiin maya oo labada xadiid si kale u jamcinayaan oo iyaga waxay dhahayaan manidu waa najaaso waa la dhaqaa xadiidkan farkiga iyo seed yeelaysaan waxay leeyihiin hadday najaastu qallalan tahay raadkeeda in meesha laga baabi'iyo unbaa muhim ah haddii marka ciddida lagu xogo oo raadkeeda meesha uu ka baaba'o intaasaa daahirin u ah bay leeyihiin xoogaa taas laakiin qiyaaskuna ma waafaqaysa naskuna kuma fiicna najaas inay inta qalla iyagu wax badan bay istixaalada ku daahiriyaan eeg maalig asaga axaadiidtan farkiga maba arkinba qasliga bisow arkay waa ilaa ilaa yacni waajib in la dhaqo ayuu ku tegey aqwaashaas ku jir jirta وبه qال أخبرنا عيسى بن حماd qال xdثna الlيث عن يزيد بن أبي xبيب عن سويد بن qaيس وهو تuجيبي مصري ثقة عن معاaوية بن xudيج عن معاaوية بن أبي سفyان أنه سأل أma xبيبة زوج النبي صلى اه علي وسلم hal kana rasuul الlahi صلى اه عل سلم نبga ma aha yuصلي inuu ku tukanayo في thوب marada اladي kana yujaamicu فيهi marada uu haweenka ugu tegayo ku jimaacayo ma kuu tukan jiray qaalat nacan bay tiri haa idaa lam yara fiihi adan wax wasaq ah ama najaas ah hadduusan ku arkin waa ku tukan jiray maradii uu ku jimaacayna ma laga mani laga weyn maayo wax kaley marka meesha uga sii hadlaan oo ruduubat lfarji haweenta qoyaanka ruduubada marka farjiga najaas miya mase ma ahan daahir inaynan najaas ahayn baa yacni qaarna waa najaasay dhahayaana daahir marka madhabku inaanay najaas ahaynaan filan qaala baabu gasli اlmaniyi min athawbi manidii dhaqitaankeeda min athawbi marada laga dhaqo tii hore marka marada in manidu ay gaarto najaas ma ma kaga dhigaysaa sidaas xadiidka marka waxaa ay leedahay nacam idaa lam yara fiihi adan waa waa ku tukan jira haddownan wax najaasa ku arkin najaastu marka manidii miya ma wax kale miya maxay noqon kartaa marka ma aada uguma cadda ijmaala ku jiro riwaayadan hore halkana wuxuu baabiyey marka manida in la dhaqo min athawbi marada laga dhaqo bihi qaala akhbaranaa suwayd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can camri bni maymuunin اljazariy whuwa hiqaة faadil sibdu saciid bni jubayr waay rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can sulaymaana bni yasaari can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa aqsilu ljanaabata janaabada inaan dhaqayo janaabada hadda marka waxay ka wadaa manidii ila janaabada shay macnawi ah waay lama dhaqi kara iyadeena manidii ayaan ka mayrayay min thawbi nabiy sal l slam nebiga maradiisa fayakhruju ila salaati salaada uu baxayay walxaal ina buqaca almaa'i biyaha dhibcahoodana lafii thawbihi maradiisa korkeeda ay tahay yani meeshii marka ay manida gaartay bay dhaqaysaa markay meeshaa dhaqdana biyihii meeshii ile marada dhan lama dhaqine biyihii marka dhib dhibcahoodii iyo raadadkoodii iyadoo ay maradu leedahay salaada marka ku aadayay xadiidkaa marka in manidii la dhaqayo ayuu tilmaamay xanafiyada kaay qaateenna kaas baabu farki lmaniyi min athawbi manidii in la xogo laga jejebiyo min athawbi marada ma la dhaqayo keliya jejebinaa lagu lagu kaaftoomaya waa midka marka imaam axmed iyo shaafici ay ka qaateen in manidu ayna najaas ahayn hadday najaasa waa la dhaqi lahaa wabihi qaal ka horena ay ku xambaareen sunnanimo in loo dhaqay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu zayd can abi haashim wahuwa arumaaniy alwaasitiy yaxya bnu dinaar hiqat rawaa lahu asxaabu lkutubi sita can abi mijlazin wahuwa laaxiqu bnu xumayd hiqat can alxaari bni nawfal wahuwa alxaari bnu nawfal bni alxaari bni cabdilmualib alhaashimiy ree bani haashim waay saxaabiyun rawaa lahu nasaa'iyu faqad can caaishata qaalat kuntu afruku ljanaabata manida ayaan ka jejebinayey wa qaalat maratan ukhraa mar kale waxay tihi almaniya yani marna aljanaabata bay tihi marna almaniya waa isfasiraya min thawbi rasuuli llahi sal l slam nabiga maradiisaan ka jejebinayey wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu yaziid wahuwa aljarmiyu saduuqu rawaa lahu nasaa-iyu faqad qaala xadaanaa bahzun wahuwa bahzu bnu asad alcamiyu qaala xadaanaa shucbatu qala xadaanaa akamu qaala alxakamu ahbaranii can ibraahima can hamaami bni اlxaariث wahuwa anaqaciyu hiqat ana caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkaaye wamaa asiidu anoon ka siyaadinaynin calaa an afrukahu inaan jejebiyo oon marada yani iyada isku rugo min manidii inaan aan ka rugo min thawbi rasuuli llahi sal l slam nebiga maradiisa marka dhaqid ma jirto halkan wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xurayth qaala akhbaranaa sufyaan can mansuuri can ibraahima can hamaamin can caaishata qaalat kuntu afrukuhu min thawbi nabiyi sal l slam waxaan ahaa inaan ka rugaayo nebiga maradiisa wabihi qaala akhbaranaa shucayb bnu yuusuf wahuwa anasaa'iyu hiqat can yaxya bni saciidi wahuwa alqaطaan can alacmash can ibraahima can hamaamin can caaishata qaalat kuntu araahu waan arkaaye fii thawbi rasuuli llahi sal l slam nebiga maradiisa dhex ayaan ku arkaaya korkeeda faaxukuhu lmaniya manidaan ka xogaayey marada aan xogaayey marka wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can hishaam bni xasaan wahuwa alqurduusiyu lbasriyu can abi macsharin wahuwa ziyaad bnu kulayb ayaa la yidhaha atamiimiyu hiqat can ibraahima wahuwa anaqaciyu can اlswad wahuwa bnu yaziid annaqaci can caaishata qaalat laqad ra'aytunii afruku ljanaabata waan is arkaayey manida aniga oo ka xogaayo ka jejebinayo min thawbi rasuuli llahi sal l slam wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu kaamilin almarwasiyu huwa hiqat qaala xadaanaa hushaymu can mugiirata can ibraahim can اlswad can caaishata qaalat laqad ra'aytunii waa is arkaayey ajiduhu manida inaan helayo fii thawbi rasuuli llahi sal l slam nebiga maradiisa faaxutuhu canhu baan ka xogaayey marka xatiga waa xogitaan ayaan ka sameynaya axaadiidtan dhan marka farkiga iyo xakiga iyo in lagu gaabsan karo ayay sheegayaan qaar baa marka waxay yidhaahdaan manida rasuulka iyadu daahiray ahayd qoladan marka manida inay najaas tahay awal ayaga kusoo qancay riwaayaadkan markii loo keenay waxay yidhaahdeen maya manida rasuulka daahir waayo iyada ee hadday khusuusiyo gaara jirto oo dadka kuwooda ay najaas tahay isagaa sheegi lahay nebiga sal l slam midda kale markaan iyaga maxay daliishanayaan markaan uu maradiisa ka dhaqay muxuu uga dhaqay marka maradii waayahay marka hadday daahir tahay in maradii uu ka dhaqo xujo may noqonay marka ee caa-ishase radia allahu canha mararka qaar inta la weydiiyey saan ku jawaabeysay dad tashriic caama inay tahay dadka iyadaa u sheegaysayba naam iyadaba oo raawiga amaynan ka fahmin siyaalkaas marka manidu waa daahir sideeda saasaana xoog badan qaala baabu bowli sabiyi cunuga yarka kaadidiisa aladii lam yakul iطacaama cunto aan cunin cunug yaroon cunto cunin asabiy ayaa la yihi marka gabadha yartaa waa sheegi doonaa isaga ku jirta halkan wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabin can cubayd illahi bni cabdillaahi can ummi qaysin binti mixsan annahaa atat bibnin cunug ayay la timid lahaa iyada u sugnaaday sagiirin yar lam yaakul iطacaama cunto aan cunin bibnin cunug bay la timid lahaa iyada u sugnaaday cunuga oo sagiirin yar cunuga oo lam yakul iطacaama cunto aan cunin wasfi waaye marka nacti baa marka jumlooyinkan marka lam yakul iطacaama waa nacti nactiguna wuxuu keenaa takhsiis nooc marka yacnii markii hore bibnin ayaa la yidhi wax badanuu noqon karaa ibniga haddana waxaa la yidhi lahaa xoogaa yaro soo khasismay ilmihii kala baxay taas laakiin xukunku tahiir kuma laha lam yakul iطacaama bay haddana kusii khasistay cunugaas oon cunto cunin kaas marka culimada waxay ka dhigeen wasfi mu-ahir xugunka ku ah cilla mu-ahiray ka dhigeenoo markaa yacni cilladan waayo cillada xugunka soo socda oo u yeeshay ilaa rasuuli llahi sal l slam ayay ula timid fa ajlasahu rasuulu llahi sal l slam nabiga waa fariisiyey fii xajrihi dhabtiisa ayuu ku fariisiyey fa baala calaa thawbihi maradiisii buu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay fanadaxahu biyihiibuu saa korka uga firfirdhiyey walam yaqsilhu ma dhaqin biyihiibuu ku rusheeyey waa korka unba uga firdhiyey meeshaan marka waxaa laga qaadanaya cunuga yarka een cunto cunin ee wiilka ah ee kaadidiisu inay ku filan tahay oon biyaha in korka looga firfirdhiyo bis inay ku filan tahay gabadha iyada in la dhaqaayo nusuusaa kusoo aroorto yuqsalu min bowli ljaariya cunugu haddii uu wax cuno oo weynaadana waa ka duwan yahay xukunkan ma qaadanayo ee marka la yidhi biyo unbaa korka looga firfirdhinayaa ma waxaa laga wadaa wiilka yarka ah een wax cunin caano maahane wax kale aan cunin kaadidiisu najaas ma ahan maa laga fahmaya maya lagama fahmayo kaadi bani aadam oo dhan waa najaas ama wiil yar ha ahaado ama nin weyn ha ahaado laakiin iyadii ayaa kala duwan xagga yacnii culayskay ku kala duwan tahay cunugu hadduu wax cunayo uu weyn yahay najaasadiisa waa mutawasita waay cunuga aan waxba cunin hayra labanina najaasadiisu mukhafafo waay waa najaaso fudud waay eyga iyo najaasadiisuna muqallado waay iyadan najaasaadku marka saddexdaas u kala baxaan ee xadiidka marka ma laga fahmayo najaas ma aha sababtoo a najaas ma aha hadday ahaan lahayd nadxigow dhaafi lahay xataa firfirdhinta lafteeda ou iska dhaafi lahay marka macnuhu waxay tahay najaas waa tahay laakiin nadxi iyo ku firfirdhin ayaa ku filan waay isaga bayhaqi sidaasuu tilmaama wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat utiya rasuulu llahi sal l slam bisabiyin baa loo keenay fabaala calayhi waa korkiisuu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay faatbacahu iyaahu waa raaciyey baabu bowli ljaariyati gabadha kaadideeda xukunka kusoo arooray caddayntiisa wabihi qaala akhbaranaa mujaahid bnu muusa wahuwa alkhutaliyu alkhuwaarismiy hiqat rawaa lahu muslimu wاlarbaca qaala xadaana cabduraxmaan bnu mahdiy qaala xadaanaa yaxya bnu lwaliid qaala xadaanii muxilu bnu khaliifata qaala xadaanii abusamx qaala qaala nabiyu sal slm yuqsalu min bowli ljaariyati gabadha kaadideeda waa la dhaqaa wayurashu waa la rusheeyaa min bowli lgulaam cunuga wiilka kaadidiisa waa haddaynan wax cunin waay idaa lam yakulaa hayra acaam xadiidkanna marka gabadhii iyo wiilkii u kala saara kaas xadiid sidan ayaana marka imaamu shaafici iyo axmed iyo ay ku tageen ayb labada madhabee kalena iyagu waxa dhan waa simayaan kulli waa la dhaqayaa bay leeyihin baabu bowli maa yu'kalu laxmuhu waxaa hilibkiisa la cuno kaadidiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay xoolaha marka yacnii hilibkooda la cuno lo-da iyo geela iyo ariga iyo wixii kale hilibkooda la cuno wbihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclى qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc qaala xadaanaa saciidu wahuwa saciid bnu abi caruuba qaala xadaanaa qataadatu ana anasa bna malikin xadaahum ana unaasan dad ow rijaalan ama rag min cuklin oo qoladaa reer cukli ah qadimuu calaa rasuuli اllahi sal l slam nebigay usoo galeen fatakalamuu bilslaami islaamkii bay ku hadleen yani daahiran islaamkay u hogaansameen faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow inaa ahlu darcin annagu waxaan nahay dad xoololey ah yani ahlu darcin darci asalka candhada xoolaha wa yani dad xoolo dhaqaan nahay walam nakun maanaan ahayn ahla riifin dad markaa yacni meel barwaaqo oo cunto leh degan maanaan ahayn riifku marka waxaa weeyaan ahla khisbin wa sacatin fi lma'kal xagga cunidda dad waasacnimo uga sugan innaga maana ma ma ihin ma aanan ahayne dad xoololeeyaan ahaynoo reer guura ah ayb wastawkhamu lmadiinata madiine ayay waxay ka heleen jawigeedu inuunan iyagu qaabil u ahayn yani waa ku xanuunsadeen waay jawigii madiine ayay ku xanuunsadeen istawkhamuu ay wajaduuha wakhiimatan wabii'atan yacnii jawigeedaa ku xumaaday jawi marka bushi badan ayuu ku noqday oo bushi leh ayb faamara lahum rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu u amray bido marka markii horena madiine hadda meel kaneeco badan oo qandho badan bay ahayd nebiga waa kii ka duceeyey oo marka yacnii wanqul xumaaha wuxuu yidhi ilaa juxfa ilaahu qandhadeeda iyo bushigeeda juxfa u rar marka wixii ka dambeeyey jawigeedu jawi fiican ayuu noqday ila alaanana saas weyaan faamara lahum rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu u amray bidowdin dhowr halaad iyo waraacin iyo raaci qowsaar iyo dhowr halaad buu iskugu daray ayuu u amray ayb wa amarahum wuxuu faray an yakhrujuu fiiha yacnii bannaanka u baxee halahana maasha qaata ma aha macnuhu wa amarahum wuxuu amray an yakhrujuu fiiha inay baxaan ay la baxaan ay yakhrujuu macaha fayashrabu albaanaha ay cabaan markaasi min albaaniha ay ka cabaan caanaheeda wa abwaalihaa iyo kaadideeda halkan waa meesha u muraadaya marka wa abwaalihaa marka wuxuu yidhi caanaheeda iyo kaadideeda inay cabaan ou amray mar haddii kaadidii cabitaan marka nebiga in la cabo ou amray macnaheedu waa inaysan najaas ahayn lianna najaas xaaraan waay shayga haddii uu xaaraan yahayna daawo ma galo oo nebiga khamrada waa tii uu ka yidhi inaha daa walaysat bidawaa xadiid kalena wuxuu ahaa ilaahay shay ou idinka xarimay daawo idinkagama dhigin xadiidaasaa ahaa laakiin shaaficiyada halkan waxay leeyihiin kaadi oo dhan waa najaas xadiidkanna waxay dhahayaan wa abwaali haadan iyada oo xaaraan abuu ku daaweeyey xaaraanta marka in laysku daaweeya waa bannaan tahay khamrada marka laga reebay ay leeyihiin khamrada maxay uga istinoonayaan iyada xadiid gaara kusoo arooray rabaan inay dhahaan marka oogaa taasna marka waxaa weeyaan sida kalea ka xoog badan dadka fitradooda xataa ma keenayso xoolahan kaadidooda inay najaas tahay ma keenayso iyo saaladooda iyo waxyaabahaas leanna waxaad arkaysaa lo-diina ee saaladeeda iyo xaarkeedii waa guryihii baa lagu salaaxanayaa oo waa lagu intifaacayaa maka yaqyaqsi fara badan ma ka qabaan xataa dhinacan kalena geela laftiisana marka la maalayo intaan la maalin candhada naga dhaqa ma la dhahayo sideeda iyadoo kaadidii iyo habeedii iyo wixii dhammaay naaskii uu markaa candhadii ay leedahay ayuu gacantiisii kula qabanayaa markaasuu ku yacnii tuujinayaa waa maalayaa kaadidii iyo wixii dhammaa caanihii bay iskula dhex jiraan haddana waa la cabaa hadday najaas tahay adiga ma jiran tahay maxaa u cabay adiga maba jiranidi kan haddaad jiro dhahdo adiga cabitaan ma jiranidi moogta taas marka mushkilo kalena waa keentayoo dad badanba salaada waxay uga tageenba waxaan hadday xadiidkan oo kale ama xukunkan hadda imaamu nasaa-i sheegay hadday ogaan lahaayeen ruksayba ka dhiga lahaayeen oo salaad waa dukan lahayen dad badan geelley salaad ma dukanayn intooda badan maxaa dhacay maba daahir maba noqonayo ku leeyahy ee maxaa daahir ku noqon weysa maanta dhan habeedii iyo waa daba joogaa dabayshii ha ku socoto maanta dhan marka kaadidaas iyo asaga kale ma foga binaan calaa dalika marka waxay leeyihin ma dukanaya marka mushkilada ka timid bal fiiri marka nacam intuu ku dhagaaya marka ama kan tukadana waa ku dhib qabaa salaada oo maraa meel u taalla maro wataa marka waktiga la gaaro xaggaasu tegayaa waa qubaysanaa maradiibuu haddana gashanayaa waa dukanaa geeleyna mararka qaar biyoba ma haystaan banaan markii biyo ounan haysanin kaas xataa ma tukanayo salaadda waa u goyna marka saas ma fiicna marka saas ma fiicna ayb marka hadda madhabku haddii xadiid saxiix ah marka uu muuqdo oo dalaaladiisuna aad ay u muuqato haddii qofka intuu madhabkii ka tago oo uu dalaalada xadiidkaas ku dhaqmo culimada waxay leeyihiin qofkaasi ma ahan qof yacni madhabkii kama tegin haddii haddaad mas'ale ku khilaafto madhabkood nas iyo xadiid aad aragtay darteed aa uga tagto weli shaaficigaagii waa tahay haddaad rabto yacni sidaas nacam adiga khiyaar le nacam laakiin in la yiraahdo maya fii kulli sagiira wakabiira haddaadan qaadanin madhabtii waa uga baxee meeqa mas'alaa madhabta looga baxaa meeqaa lagu soo galaa wax noocaas bersentagekaas wax jira maaha nacam ibnu salaax iyo nawowi iyona sidaasay dhahayaan nacam a'imadii madhabka nacam waayahay waxaa kalay daliishadaan maalan shaaficiyadu xadiidkii ahaa markii digada uu ibnu mascuud u keenay inahaa rigsun waa najaas iga wad buu yihi digadan tanaa u daliila bay dhahayaan digaha xoolaha in digada xoolaha inay najaas ay tahay laakiin riwaaya yaa yaa caddaysay oo kaanat rawhata ximaarin dameer digadiisay ahayd dameer yaa isku haya marka dameer lama cuno waxaa dabaabkan ma soo gelaya isaga falamaa saxuu markay caafimaadeen wa kaanuu waxay ahaayeen binaaxiyati alxarati madiine xaradeeda meesha dhagaxda madmadow ayaa meeshaabay ku sugnaayeene markay caafimaadeen kafaruu bacda islaamihim islaamnim islaamkoodii ka gadaale waa kufriyeen fiiri marka islaamkoodii hore waa la ictibaariyey awalna maxaa la yidhi fatakalamuu bilislaami baa la yidhi takalumkaa loogu ictibaariyey islaamka ayb qofkan haddii gaalnimo lagu ogaa can dawaaciyatin isagoon la qasbin ashhadu an laa ilaha illa lah waashhadu anna moxamedan rasuululah uu yiraahdo islaamnimadaas waa loo qira dhiiggiisa iyo maalkiisa waa loogu ilaalina nacam wixii uu hadhow la imaado baab kala way nacam dadaa iyadana waxay isdhexgeliyaan waxa uu hadhow la imaan doonay uga burinayaan islaamkii nacam oo ay leeyihiin islaamka hadalkuma ansaxayo nacam in hadal islaamkoodii ansaxay xukunka riddada muxuu ka dhashaa islaam inuu ka horeeyo ridda goormay timaadaa islaam marku jiray islaamka inuu ka horeeya shardi ah haddaan marka islaamkoodii hore la ictibaarinin see riddo loo xukumay marka in aada wax loo fahmo waayo qofku mararka qaar isagoo haddii uu wax rabo waxaa laga yaabaa wax badan inay ka qarsoomaan waayahay kafaruu bacda islaamihim islaamnimadoodii ka gadaalay kufriyeen waqataluu raaciya rasuulillahi sal l slam raacigii rasuulkay dileen wastaaqu dawda halihii yanii dhowrkii tuldooday geela ahaana waa qaateen fabalaga anabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga waxa arrinkiibaa soo gaaray fabacata alaba dad raadiyo ka daba tagou diray fii aahaarihim raadkooda uu ku bixiyey fa utiya bihim waa la soo qabto waa la keenay fasamaruu acyunahum saxaabadii marka nebiga amray dabcan fasamaruu acyunahum indhahoodii ayaa masaamiir kulul lageli laga geliyey indhihii ayaa masaamiir kulul looga qabtay waqaacuu waxay googooyeen aydiyahum gacmahooda iyo arjulahum lugahooda si isdhaaf uma turikuu waa laga tegay filxarati baa looga tegay dhagaxda madmadow calaa xaalihim xaalkoodaasaa loogaga tegay xataa maatuu ilaa ay dhinteen cuquubadan marka aadka u adag maxaa loogu dhigay waxay leeyihiin ahlu cilmiga ama riwaayaadka qaar ku timid iyagaa sidaan u dilay raaciga usmaan masaamiir kululay indhihiisi ka geliyeen waana dileen qisaas ahaana marka sidaan loo yeelay haakadaa qaarna waxay leeyihiin qabla waxay ahayd xuduudda intaynan soo degin ayay ahayd markay xuduudda timaaday kabacdi xuduuddiyaa lagu dhaqmay marka cuquubaadkii xuduudda baa lagu dhaqmay aduu si halkaasba waa ku waa ku micneeyaan meeshan marka waxaa ku jira nimankan nebigu towba ma ka dalbin xadiidka waxaa ku cad in lasoo qabtay markii lasoo qabtayna haye towbo keena ma unan dhihin nebiga sal l slam istitaaba ma weydiinin maxay noqonee marka ee waxaa lale waxay culimada marka ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waxaan istitaaba loo weydiinin iyaga gaalnimadooda ay islaamka ka gaaloobeen waxbaa u dheeraay oo waxa u dheeraa waa maxay iidaa qof muslima inay dileen khayaano inay sameeyeen xoolo inay dhaceen marka haddii riddadu aynan mujarado ahayne ay tahay maqruunatun biliidaa'i haddii iidaa iyo dhib ou la socdo istitaaba ma la weydiinayo madaahibta qaarna saas waa ku tageen ee marka la leeyahay murtadka inta aan la dilin waa in horta tooba la weydiiyaa waa midka yacni kufrigiisu mujaradka iska yahay nacam laakiin hadduu marka jidgooyo meel uu inta gaaloobay haddana jidgooyo meel dhigtay uu naagihii ku kufsanayo dadkii uu dilayo xoolihii uu dhacayo amaba waa gaalnimo u galay nebigana waa caayaa diintooba iska caayaa mar walbaba nacam riddada noocaas oo kale waa muqalladahu waa adag tahay nacam midda kale waa ka adag tahay saasuu marka ibnu taymiya saarimulmasluulka iyo iyo uga hadhadlaa wuu kala wuu ku kala saaraa xadiidkan baana ka mid a axaadiidta uu u daliishanaya masaladaas madhabta laakiin shaafici waxay tahay ridda oo dhan towbo waa waa la waa waa waa waa la weydiinaa qofka inta aan la dilin laakiin iyaga laftooda hadduu wax dilay dilkii ka dhici maayo xuquuqdii bani aadamka ma dhacayso nacam waa la dilaa kor iyo hoos nacam marka waxaa laga yaabaa inay wax uun isku soo dhadhawaadaan markaas wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu wahbin qaala xadaanaa moxamed bnu salma wahuwa albahiliyu can abi cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can dalxata bni musarif wahuwa alyaamiyu can yaxya bni saciidi can anas bni malikin qaala qadima acraabun reebaadiya soo galeen min curaynata ka ahaadeen ila nabiyi sal l slam usoo galeen fa aslamuu way islaameen fajtawaw lmadiinata madiinay ku daltabyoodeen oo waxaa ku dhacday jiragalti xataa sfarat alwaanuhum ilaa midabyadoodu ay jaallo noqdeen wacadumad butuunuhum caloolahoodana ay waaweynaadeen fabacata bihim rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu la diray ilaa liqaaxin lahu hala irmaan ah oo u sugnaaday halihii sadaqada geelisa zakada wa amarahum wuxuu amray an yashrabuu min albaaniha inay ka cabaan caanaheeda wa abwaaliha kaadideeda xataa saxuu ilaa ay caafimaadeen ayb faqataluu raaciyahaa halihii liqaaxdii geeli irmaanaa qowsaarkeedii bay dileen wastaaquul ibila geelina waa kaxaysteen qowsaarkiina waa dileen geelina waa kaxaysteen fabacata nabiyu llahi sal ll slam nebigu wuxuu diray fii alabihim raadintooda ayuu dad u diray salamata bnulakwac ayaa soo qabteen fa utiya bihim waa la keenay faqadaca aydiyahum gacmahooda ayuu jaray waarjulahum iyo lugahooda wasamara acyunahum indhahoodiina waa masaamiir kulul ayuu yani kayuu ka kaga tiray kaga indha tiray qaala wuxuu yidhi amiiru lmu'miniina cabdulmalik cabdulmalik bni marwan lianasin buu wuxuu ku yidhi wahuwa yuxadiثu hada alxadiid isagoo xadiidkan sheegaya anas bikufrin am bidenbin gaalnimo ay galeen muusaan u yeelay mase dembi qaala bikufrin gaalnimo yani nimankan niman marka diintii ka baxay ahaayeen w marka gaal diintii ka bixidii ay ka baxeen iyo waaa layskugu iyo waxay isku dareen dhib kale ayay isku dareen w manaa qaala abu cabdiraxmaan imaamu الnasaa-i wuxuu yidhi laa naclamu axadan axad ma ogin qaala yidhi can yaxya can anasin fii hada اlxadiidi hayra طalxa dalxatu bnu musarif unbaa wuxuu yidhi yaxya bnu saciid can anas keligii unbaa yidhi wالsawaabu wallahu aclam yaxyaa can saciid bni اlmusayab ayaa saxa yaxyaa can saciidi can anas waay intaasaa warku ku dhammaaday mursalun ayuu yidhi kadib maxaa mursal ah marka riwaayatu yaxyaa riwaayatu waxaan ujeedaa طalxatu bnu musarif can yaxyaa can anasin mursalun waaye riwaayada waa mursal inqiطaaca ku jira mararka qaar marka cilalada saasoo kale u sheega xadiidkan marka anas markii waa warin jiray ee culimadii marka qaarkood ama saxaabada qaarkood berigaa joogay anas marka waxay ku inki waxay ku yidhaahdeen xajaaj ibnu yuusuf axaadiidtan oo kale inuu uga sheekeeyo ama ou maqlo waa diidi jireen leanna maxaa yeeley xajaaj axaadiidtan si qaldanoo u isticmaala isagan awalba nin safaak ahoo dhiig daadin badanoo dhiigyacab u ahay xajaaj xaqdarowna isaga wax ku dilaa ee hadduu maqlo marka nebigaa sidaan wax u dilay ee isagii marka wuxuu leeyahay waabadaab dadku waa bannaysana marka nacam dilkiiba ku fududaysana nacam dariiqna waa ku furanayaa marka ma jeclaa jirin anas inuu bixadrati xajaaj inuu uga sheekeeyay axaadiidtan wixii marka saasoo kale ay dhici karta inuu qof ku fidnoobayo sidii saxda aydna unan u qaadanaynin haddaan loo sheeginoo laga qariyo kitmaanulcilmi oo sax ah bukhaarina waa baabeynaya kitaab اlcilmi min saxiixi hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslama عlى nabiyina mxamed